wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo gabagabaysay kulamo in muddo a soo socday kuwaasoo lagu falanqeynayay daafurnaanta miisaaniyadda laba kun lix iyo labaatan iyo doorka ka qeybgalka bulshada rayidka kulamada ay wasaaraddu qabanaysay ayaa ahaa isla xisaabta lagu horumarinayo hanaanka miisaaniyada iyo dakhliga dowlad goboleedka jubbaland iyadoona bulshada rayidka ay laga qeybgeliyey kulamada ayna soo jeediyeen aragtiyo iyo talooyin ku aadan horumarinta dakhliga dowladda agaasimaha waaxda miisaaniyadda ee wasaaradda maaliyadda jubbaland yuusuf cabdi cabdulaahi ayaa ka warbixiyey kulamada wasaaraddu ay soo qabatay ee ku aadan daafurnaanta isla xisaabtanka hanaanka miisaaniyadda iyo maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland isagoona sheegay in laga hadlayay horumarinta miisaaniyadda iyo doorka muhiimka ah ee ka qeybgalka bulshada goolkeena iyo yoolka workshopkeena ama kulankeenna wuxuu ahaa in bulshadu ay fahamto meelaha dakhliga dowladda ama kharashaadkeeda uu inta badan ka imaado iyo marxaladda guud ee maaliyadeed ee dalka dowlad goboleedka jubbaland uu hadda ku jiro dadku aad bay ugu farxeen waxaana ka helnay warbixinno muhiim ah oo fiican waxay aad u bogaadeeyeen kubcinta iyo ilaalinta amni ee guud ee ka jirta dowladda jubbaland iyo sida ay hay-adaheeda u shaqeeyaan aad bay u booriyeen waxay talo ku bixiyeen oo iyaguna ay aad noolaga teliyeen in la helo hiigsi kutiirsanaanta deeqaha dibadda in laga maarmo oo loo guuro kutiirsanaanta dakhliga ee dowladda jubbaland islamarkaasna la helo xafiis dhab ah oo ka shaqeeyo sida audit general office maxaa la dhihi jiray iyo mechanism markaas cid kasta oo isdabamariso khayraadka dowladda ama lacagaha dowladda la helo guddi ama hay-ad la xisaabtanto tilaabada ku habboonna ka qaado ilaa heer maxkamadeed waa talooyinkii ay bixiyeen waxay kaloo ayagana ay aad u bogaadiyeen in waddanka uu ku jiro lacag la-aan uuna lahayn lacaga qaran ee guud ee shilin soomaaligii dhib badanna uu ku haayo dadka aan isticmaalin sistemka dijitaalka sida lacagaha soomaaliga isticmaalo tusaale haddii naf suuqa la keeno dhowr milyan markii la siiyo hal milyan oo kale lacagtaas waa la qubaa sababtoo ah way wada dildilacsan tahay marka waxay aad noogu kuwaani ay dadku ku sheegeen in lacagtaas si deg deg loo helo waxay dadku aad u sheegeen i d bska inuu ku soo badanayo deegaanka loona baahan yahay in la helo goobo isla markaasna service delivery ay helaan waxbarasho caafimaad biyo iyo in la helo iyaduna dadku way baraarugiyeen xagga waxbarashada dadku waxay sheegeen in hadda waxbarashada meel fiican ay marayso laakiin loo baahan yahay maadaamaay dadka danyar yihiin in iskuulaadkiina tuulooyinka jubbaland meel walba la gaarsiiyo waxbarashada ardaydana fasilitiyada kale la siiyo sida agabyadii ay wax ku baran lahaayeen iyo agabyada kale casriga ah in la hela iyadana way baraarujiyeen kulamadan loogu magacdaray daafurnaantii isla xisaabtanka miisaaniyadda ee wasaaraddu soo waday ayaa gabagabadii waxaa kasoo baxay talooyin wax ku ool ah oo ay soo jeediyeen qeybaha kala duwan ee bulshada kulamadaasi ka qeyb galay talooyinkaas oo ay kamid ahaayeen in dib loo soo celiyo lacagaha shilin soomaaliga dalka iyo sidoo kale in kor loo qaado dakhliga si isku filnaansho dhaqaale loo gaaro